sida wararkaba aad ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar waxay ku soo qaadeen saldhig ciidamada puntland ay ku lahaayeen meel ku dhow deegaanka galgala warar madax bannaan oo v o edu ay heshay waxay sheegayaan in maleeshiyada ay muddo kooban halkaasi qabsadeen kuna gubeen baabuur dagaal ugu yaraan afar askari oo ka tirsan puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la sheegay ayadoo al-shabaabna ay sheegeen in ay toban ku dileen waxayna dhaawaceen ku dhowaa tobaneeyo kale waxaa dhaawacyadaasi la geeyey isbitaalka magaalada boosaaso puntland ayaa waxa ay beenisay in saldhig laga qabsaday waxayna dhinaca kale maamulka puntland ku eedeysay maamulka somalilan in ay dagaalkaasi lagu soo qaaday saldhigga ay ku lug lahaayeen somalilan haddaba wariyaha v o eda ee boosaaso faadime yaasiin jaamac ayaa khadka telefoonka ee garowe waxay ku wareysatay wasiiru dowlaha madaxtooyada ahna afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed quraan jecel ugu horreyntiina waxay weydiisay sida ay wax u dhaceen
xalay baarihii labadii habeenimo ilaa saddexdii waktigii suxuurta waxaa soo weeraray saldhigga balekadar ee puntland ee buraleyda ku yaala galgala ururka burcadimeedka al-shabaab iyo maleeshiya ay baritaaraysa oo ka tirsan guutada sideedaad ee somalilan marka hore miino ayay dhulka geliyeen miinadaas halka ayay iyagii kula qaraxday dhibaato badan ayayna u geysatay kadibna saldhigga ayay isku dayeen inay wax kusoo tuuraan u badan qoryo gacanta laga tuuro halkaa ciidamada puntland waxaa ka soo gaadhaawac yaroo kooban iyo laba dhimasho ah iyo gaadiid waxgaareenna waa jiraan kadibna maleeshiyadaas buuray ay kasoo degeen ayay dib ugu carareen ciidankuna hadda wuxuu ku dhex ku jiraa howlgalkii ahaa in meeshay kasoo duuleen loogu tago waa imisa markaa dib ugu noqono dhaawaca iyo dhimashada dhinaca puntland kasoo gaartay mase jiraan khasaare dhinaca al-shabaab soo gaaray markaan ku hormaro puntland laba askari ayaa ka shahiiday saddexna waa ka dhaawac xaggoodana qaraxii iyo waa dhigeen ilaa waxaa naloo sheegay tiro toban ku dhow inay uga dhimatay qaraxii koowaad kadibna lama amni waxay noo xaqiijiyeen inay in ka badan tobankii ay ka dileen ay mar dhow soo bandhigi doonaan waxaa warar madax bannaani sheegayaan in ay si kooban ula wareegeen saldhigga ciidanka gaadiid dagaal ay gubeen arrinka maxaa ka jira wararkaas waa warar ay faadsanayaan maleeshiyaadka hargeyso oo baritaaraya al-shabaab isku markaana ay isku milmeen waana danta ay ka leeyihiin waxa weeye inay ka jeediyaan xasuuqa ay laascaana ka wadaan iyo duulaanka gobolka sool ku socda inay indhaha beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba ka jeediyaan waxayse dowladda puntland u sheegaysaa horena u sheegtay in al-shabaab iyo somalilan ama maamulka hargeysa maanta ay isku mid yihiin puntland ay ka warhayso afhayeen marar badan ayaa puntland ku eedeysay somalilan inay gacan siiso ururka al-shabaab maxaad caddayn oo arrinkaa u haysa ciidanka wuxuu ka koobnaan soo weeraray meesha laba qaybood al-shabaabkii buraha ka shaqayn jiray oo dadka layn jiray iyo maleeshiya laga keenay magaalada la yidhahda hargeysa oo ka tirsan guutada sideedaad ee somalilan faadumo dagaalkan hadda ka dhacay saldhigga balekhadar ee puntland waxa abaabulkii iskale maskaxdiisana iskale somalilan weliba haddii aad akhbaarta la socotay caalamka waxaa sheegay inay inuu dhici doono dagaalka gudoomiyaha gobolka sanaag iyaga ugu magacaaban oo sheegay inuu geli doonaan saacadaha soo socda dhanacyana u dhigi doonaan wadada udhexaysa boosaaso iyo garoowe hadda wax dagaala oo dhacay miyaa jira marka laga reebo xalay weerarkii labadii habeen wax ka dambeeyey oo oo xabada ama dagaala meesha kama dhicin waxayse ciidamadu hadda joogaan meelihii xala dagaalku ka dhacay iyo dhul kale oo ahaa dhulkii loo malaynayo inay iska soo abaabuleen meelo buuraha oo godad ah oo dhul hoosoo isku soo diyaar gareeyeen marka halkaa ayay ciidamadu had yartaan uga jiraan howlgallo laakiin waxa isku hor imaada ma dhicin
afhayeenka maamulka puntland cabdulaahi maxamed quraan jecel ayuu kaasi ahaa u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac dhegaystayaal waxaa iyana naga xusuusin ah in aan la xiriirnay somalilan si ay uga hadlaan eedaha puntland ee sheegayso in dagaalkaasi ay ku lug lahaayeen laakiinse saraakiisha somalilan waxay noo sheegeen inay ka jawaabi doonaan arrintaasi goordhow
dhinaca kalena wararka ka imaanaya bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib maanta u qabsadeen deegaanka maqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan kadib markii shalay galab ay maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay la wareegeen warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta mar kale dib ula wareegay deegaanka moqokori kadib markii dagaal gelinkii dambe ee maalintii shalay muddo kooban ay kula wareegeen kooxda al-shabaab gudoomiyaha moqokori xasan barre makaraan ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamadii dowladda ee saaki qabsadeen moqokori ay dib ugu laabteen mar dambe degmada maxaas ee gobolka hiiraan moqokori waa ku laabanay haddana waa ka laabanay oo maxaasa ku laabanay
haye adinka oo soomaalida cid kaloo idin welis ma lahan moqokori keligeena tagnay ciidamadan soomnaa iyaguna meelsoo kay tageen magaalada maysa gelin haddana waan kasoo laabanay dhammaantayna markaan meydkii annaga iyo dhaawacii wixii ah aan jadda aan kala
dagaalkii shalay dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u badan dhinacyadii dagaalamay moqokori ayaa waxay ku taallaa deegaan muhim u ah labada dhinac waxaanay isku xirtaa gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud laba iyo tobankii bishii hore ee mey ayay ciidamada dowladdu waxay qabsadeen moqokori deegaanka ayaa waxaa laga soo sheegayaa in xilligan ay ka jiraan dhaqdhaqaaq ciidan oo dhinacyadii dagaalamay ay ka wadaan
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o eda ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane markana dhinaca kale ururka al-shabaab waxaa kaloo weerar ay ku qaadeen gaadiid xamuula oo kusii jeeday magaalada xudur ee gobolka bokool hal qof ayaa la xaqiijiyey in weerarkaas uu ku dhintay mukhtaar maxamed catoosh ayaa isna warkan kasoo dira baydhabo
weerarka lagu qaaday gaadiidka xamuulka ayaa wuxuu ka dhacay barqanimadii maanta inta u dhexaysa degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo deegaanka qurac jooma oo gobolka bakool ka tirsan waxay ahaayeen kow iyo toban gaari oo badeecooyin kala duwan waday kuwaasi oo kusii jeeday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool afar ka mid a gaadiidkaasi xamuulka ayaa baxsaday kuwaasi oo gaaray deegaanka qurac jooma iyo deegaanka biima oo isla gobolka bakool ka tirsan goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey mid ka mid ah gaadiidka xamuulka inuu gubtay kaasi oo qorayga sabanka loo yaqaano uu ku dhacay markii rasaastii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay ku furayeen gaadiidka xamuulka ilaa iyo hadda dhimashada hal qof ayaa la xaqiijiyey waxaa sidoo kale la xaqiijiyey qaar ka mid ah gaadiidka xamuulka inay shabaab ka haysteen ma ahan markii ugu horreysay kooxda al-shabaab kolanyo gawaarida xamuulka ay waddada u galaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo